barnaamijka dhallinyarada maanta
halkan waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimco saddex iyo tobanka bisha abril sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa inla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daandure qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee maanta
waxaanu baraa horta ko luqadda afka soomaaliga ayaanu baraa ku hadalkiisa iyo qoristiisa intaa marka laga tago haddana waxaanu usoo dhexgelinaa suugaantii oo suugaantii caruurta iyo suugaantii kale markaasi ama dhaantaga ahayd ama ahayd ma garanaysaa xeerarka oo kale waxa weeye ama gabayad oo kale ahaa ayaanu dhalinyarada waxa weeye aan ugu talagalay inaanu baro xilliyada iskuulaadka markaasi fasaxay ka yihiinna aad baan waxa weeye aanu u siinaa ma garanaysaa muhiimadda waa maxamed xaaji gool oo ka mid ah xubno magaalada nairobi ka wada olole ay dhallinyarada ku baranayaan dhaqanka soomaalida barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaadna ku dhagaysan doontaan kaalimihii heesaha ayaan iyaguna ka marnaan doonin barnaamijka waxaana heesahan idin haynoo ka mid a
bedhaha nabarada ka taga naxligayan cidi ku farin kashana cadhahaw nuglayn aw nuglayn aw nuglayn kashana cadhahaw
waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
saraakiil ku sugan gobolka harat ee ku yaalla galbeedka waddanka afghanistan ayaa sheegay maanta oo jimco ah in ciidamada ammaanka laga dilay toban askari dagaal dhex maray iyaga iyo koox mintadiina xali saqdi dhexe saraakiishu waxay sheegeen oo kale in afar qof lagu dilay degmada shindad ma jirto ilaa ay hadda koox sheegatay dagaalkaasi inay soo qaaday kooxda tolobaan ayaa weerar ay hore u qaadeen waxay ku dileen guddoomiye degmo iyo toddoba askari gobolka koonfur bari ee khazani
xilli dowladda ruushka ay ka dhigtay dagaal militari oo suuriya darteed u dhex maray maraykanka iyo ruushka ayuu madaxweyne donald trump isugu yeeray golihiisa amniga qaranka si uu ugala xaajoodo jawaabta uu maraykanka ka bixi karo hub kiimika ah oo uu ku eedeeyey in dowladda suuriya ay u adeegsatay shacabkeeda afhayeenka aqalka cad saara hakabi sandres ayaa khamiistii bayaan ay soo saartay ku sheegtay in madaxweyne trump uu la kulmay la taliyayaashiisa amniga qaranka balse aanan weli la gaarin go-aan kama dambays ah waxaa kale oo ay sheegtay in madaxweyne trump uu la hadli doono madaxweynaha faransiiska macron iyo ra-iisul wasaaraha britain may dhinaca kalena dowladda ruushka oo taageerta dowladda suuriya ayaa ka codsatay qaramada midoobe in maanta oo jimco ah uu golaha ammaanka isugu yimaado kulan looga tashan doono xaaladihii ugu dambeeyey ee suuriya
duhur wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale dilanahay haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyey waryaheena v o a khadar maxamuud xareed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka waxaynu si gaar ah ugu eegi doonaa toddobaadyadii ugu dambeeyey dalka kenya gaar ahaanna magaalada nairobi waxaa ka socday ololo ballaaran oo dhallinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada soomaalida ee ku nool dalkan loogu wacyigelinayo in dhaqankoodu aysan ka tegin oo dhaqankoodu ay ku fara adeegaan arrintan ayaa imaanaysa xilli muddooyinkii ugu dambe ay dhaqanyahanadu ay walaac ka muujinayeen in dhaqankii soomaalida uu kusii milmayo dhaqamada kale ee wadankani kenya haddaba barnaamijka waxaa marti iigu ah maxamed xaaji gool oo ah dhaqanyahan soomaaliyeed oo ku nool magaalada nairobi marka hore kusoo dhowow maxamed gool barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee laantafka soomaaliga ee v o a aada iyo aad iyo aad u mahadsan tahay khadar maxamuud xareed barnaamijka waan ku dhowahay adiga iyo asxaabtaadaba
ugu horeyn bal dhaqankii soomaalida ay lahayd iyo muhiimaddii uu dadka soomaalida u lahaa haddii aad dhegeystayaasha dib u xasuusiso dhaqanka soomaaligu runtii waxa uu ka mid yahay dhaqamada ugu faca weyn ee caalamka jira waxaana uu yahay mid markaasi ku dhisan reer gowraanimo ama raacato oo majoritigu ay yihiin marka laga tago xoogaa beerileeya iyo kalluumaysato marka waxa uu leeyahay suugaan buu leeyahay wuxuu leeyahay xeerar buu leeyahay gooniya oo aan qorayn ma qora xeerarku laakiinse jiilba jiilka ku xiga ayuu ugu soo gudbinayay ilaa hadda waxa weeye waa la hayaa marka laga tago ciisaha reerka la yidhaahdo oo soomaali ka mid a ayaa ilaa hadda waxa weye xeerkoodu yahay mid qoran oo si toosa ay ugu dhaqmaan laakiin soomaalida kale waxa weeye waa waa laisku soo gudbin jiray dalka kenya gaar ahaana magaalada nairobi maalmihii ugu dambeeyey waxaad moodaa in xoogaha dhaqdhaqaaq ku saabsan wacyigelin dhinaca dhaqankii ah uu ka soconayo oo dhaqanyahano adigoo aad ka mid tahay ay hawshan ku dhex jiraan maxaa dareenteen maxaa maxaa arrintan
khadrow sida aada la socoto dalkii soomaaliya waa uu burburay muddo laga joogo qiyaasatan soddon sano ku dhowaad runtiina waad ogtahay haddii bulsha waxaweye wadan lahayd wadankii burburo maaha keliya waxaweye waxa burburay waa dowladnimadii iyo magaranaysa barobartigii ayaa burburay un lama odhan karayo tootal waxaa burburay dhaqankii dadka ay lahaayeen haddii hantida ay burburtay dhaqankiina waa raacay sababtoo ah dadkii way soo qaxeen waxaa la yimid wadamada markaasi dariska ah waa la sii dhaafay shanta qaaradood baa la kala tegey marka annagoo isle waxaweye wadankii waad ku dhowdihiin yo haddana waxaanu aada waxaweye uga walaacsannahay in dhaqankii uu ku milmay dhaqamadii kale waxaweeye wadamada ka jira wadanka kenya ka jiray sidaan la soconno qoomiyado fara badan baa dalkan ku nool oo soomaalidu ay ka mid tahay islamar ahaantana soomaalidu waxa weeye waa minority way marka loo eego qoomiyadaha kale maadaama arrintaasi ay jirto islamar ahaantana aanan lahayn magaranaysa meel institutiona waxaweeye dhaqankii magaranaysa aanu ku ilaalino waxay keentay markaasi in bulsho ahaan annaga dhexdaydu aanu waxa weye isdoondoonano intaydii markaasi bidaysay bal inaanu muxuunbar ka qaban karayno taasa markaa waxay keentay in aanu isku qayshano islamar ahaantaana aanu saacadaha iyaga markaasi shaqada mooye saacadaha kale aanu bal isku dano sidii waxa weeye aanu bal jiilka yara hadda soo koraya aanu bal u ogeysiinay inay dhaqan leeyihiin waayo waxaanu aragnay dhalinyaro fara badanoo hadda aan dareysnaynba dhaqanka soomaaligu inuu dhaqan fiican yahay oo markaasi ka doorbidaya dhaqamada kale markaasi ay kusoo barbaareen ee dalka ka jira taasa waxay keentay marka inaanu bilowno meelo markaasi santara oo isugu yimaadaan dhallinyaradu oo aanu markaasi buwaag markaasi ugu diyaarino sheekooyina dhaqanka ka tarjumaya oo dhaqanka ka tarjumaya waxaa kaloo aan u diyaarinaa markaasi ciyaaro hidiya dhaqankiia oo markaasi xitaa aan ugu talagalaba inaanu xitaa muusig u samayno si markaasi ay usoo jiidato dhegtooda ay usoo jiidato kadib markaay la qabsadaanna oo ayna weydiiyaan waxaana muxuu ahaa ay yidhaahdaanna aan markaas uga sheekeyno erey ahaan marka hadda waxa weye qaybahaas hadda aan wadnaa waxaa kaloo jira qaybo kaloo markaas aan ugu talagalnay ee caruurta yaryar waayo waxa weeye generationka ama jiilba jiilka waxa weeye uu ka dambeeyo ayaa waxa uu yahay mid markaasi isagu haddii aan gacanta lagu qaban bulshada in halkaa laga soo dhisi karayaan u aragnay marka carruurtayna xitaa laftigooda waxaan u sameynay xilliyada markaasi ay yihiin magaraysa raadbaradka in xitaa aanu noo keenan idhaahno oo ay nala soo fadhiistaan oo aanu ciyaarsiino oo afkii aan baro oo waxa weeye aan xitaa ereyadii magaraysa hooyada ay ku ciyaarsiin jirtay hadda hooyooyinkii hore carruurta way uga ciyaarsiin jireen waxa weye ilmaha waa loo heesi jireen ma filaya waxa weye khadar in hooyada ay kusoo heestay ma garan karo laakiinse aabayaasheenii hore iyo waa loo soo heesay oo waad aragtay ilmaha marka loo heesayo iyo marka aan loo heesin isku mid ma aha ilmahu wuu hadaaqayaay oo wuu qoslayaay oo hooye hooye maxaad weyday oo tusaale ahaan marka hadda dhalinyarada yaryarka gaar ahaan caruurtoo kaleeto ad gacanta ku haysaan dhaqankii aad baraysaan ka waran dhanka luuqadoo kaleeto dhibaataad kula ma wax dhibaataad kala kulantaan dee maadaama ay yihiin caruur yaryaroo hadda dalkan ama qurbaha kale ka yimid luuqadee kula hadlaysa luuqadda aanu kula hadalnaa waxay isugu jiraan horta dadka aanu gacanta ku haynaa waa dad markaasi qurbaha ka yimid iyo dadkii halkan ku dhashay kenya ku dhashay ee yaryaraha islamar ahaantaana luqadii wax ka yaqaana laakiinse marka suugaanteeda loo tago ee ay ku adagtahay marka labadaasi isugu jiraan marka qolyahaasi iyagu qurbaha ka yimid kolley luqada officialka aniguna aanu yar fahmi karo iyaguna ay garanayaan waxa weeye ama ay fahmayaan waa luqada ingiliishka marka waxaan isku daraa in luqadooda iyagoo wata waxay markaas iyagu ay ku heesayaan ama waxa weeye ay ugu talagaleen markaas inay ku ciyaaraan ayaa intaan soo qaadano soomaaliya ugu bedelnaa markaan soomaaligii soo bedelo ayaa haddana waxa weye aan sii marina haddana magaranaysa aanu saaraa magaranaysa soomaaligii rasmiga ahaa marka luqadiinu macnahaan saasay noqonaysaa baan ku dharaa laakiinse marka la abuuro oo waxa weye idinka waxa weye qaabka imika waxa weeye luqada luqadda aan soo tarjumnay ee u samaysantahay markaan waxa weeye la suugaameeyo qaabkanay noqonaysaa marka way isbarbar dhigaan waxay arkaa markaasi tan inay ka dhana macaantii soomaaligu soomaaliya ah waayahay waxaad ka dhawaajisay in milan uu jiro oo dhaqankii soomaaliga soomaalidu uu kusii milmayo dhaqamada kale ee ee dalkani ka jira kenya marka eh, maxaa las dhihi karaa heer intee la-eg ayuu dhaqankii ku milmay eh, qowmidaha kale ee qowmiyada dalka?
kale runtii aad Tuulay.
buu aad buu ugu milmay boqol kiiba boqol Eh, waxaan odhan karaa maxaa u sababa arrintaa marka waxaa u sabab ah een, caruurtu waxa weeye marka ay gaadheen xilliga waxbarashada waxa ay markaasi dowladda sidaan la socono dowladda kenya waxay ka dhigtay bilaash dugsiyada hoose Een, ardaygu marka waxa weeye eh, qur-aankii uu barto dugsiyadii markaasi uu tago way yartahay marka inta uu kula joogayo intuu kula joogana waa murugdaalan yahay iyo murug hurdo waayo marka een, dee iskuulkii markii la tago marka maadiga laga tago waxaa loo dhigaa markaasi een, inta badan oo ay arkayaan ee macalimiinta wax u dhigaan oo macalimiin maaha magaranaysa soomaaliya Ee, haddii waxa weeye laga tegi waayo mid mid baa lagu arkaya marka dadka macalimiinta wax u ah iyo iyo waxa weeye maamulka intuba waxa weeye waa dad markaasi ee, qowmiyada kale kenyaanka marka ilmihii maba arkayaba wax la yidhahdo dhaqan soomaaliyeed Ee, lo- soomaalina iska badaa ee, maba lagu dhigo saada dee la socotaba waxa weye luqada lagu baraa waxa weeye waa english iyo swaxili marka ilmihii maba arkayaba meel waxa weye dhaqankiisa soomaaliga uu markaasi uu jiro wuxuuba aaminayaaba dhaqankiisu inuu yahay kale markaasi uu ku dhex jiro taasaa waxay keentay marka een, mana lihiin magaranaysa meelo warbaahineed oo hadda dee inkastaba ay iska bilbilowdeen meelo warbaahina ayaa xoogaa jirta oo dadka waxa weeye barnaamijyo noocaas looga sameeyo yaa taas way jirtaa oo maasha allah alxamdulilah een, labaatan dhowr iyo tobankii sano u dambeeyey hadda way jirtaa laakiinse walaac fara badan baa ka jira Ee, ilmihii mar haddii aanu arkaynin oo wax ku soo barto magaranaysa luqad kale de luqadaasuba waxa weeye uu raacayaa Ee, taariikhanadu waxa weeye uu raadinayo haddii uu magaranaysa een, si- saynis raadinayo wax haba yaraato oo dhaqankiisii ku saabsan maba jiraba waayahay Eh, marka bartilmaameedkiinu muxuu yahay si eh, arrinta hadda aad sheegteen in dhaqankii soomaalida uu kusii milmayo eh, dhaqamada kale ee dalka ka jira aad uga hortegaysaan muxuu yahay bartilmaameedkiinu xaggee baad hadda wax ka bilaabaysaan horta khadarow een, dhaqanku haddii la yidhahdo waxa laga qabto way way adagtay dad keliya waxba kama qaban karayaan Een, arrintan oo kale waxaa ka qa- waxa wax u istaagi karta waa dowlad Een, dowladdiina sidaan la soconno waa dowlad hadda waxa weeye dee een, bilow oo curdina oo iyada waxa weeye institutionkeed hadda iyada uu u dhismayo marka waxaad moodaa in eh, arrintaas aada moodo in een, isku xilqaan mooye anaan is oran karin dee sidii la doonaya baa wax loo qaban karaya laakiinse annaga waxay naga taban bal xasuusin inaan xasuusino da-yarta hadda waxa weeye joogta maadaama odayaashii hore waxa weeye hadda ay waxay ka xaggeed ka bilaabaysaan marka daayarka ma dhallinyarada dhexdhexa eh, kuwa jiilka kasii hooseeya bartilmaameedkiinu waa xaggee daayarta Een, dhalinyaro marka la yidhaahdo ee, waxaa lagu tilmaamaa marka laga bilaabo een, shan iyo soddon ilaa iyo inta udhexaysa ma garanaysaa een, afar iyo toban shan iyo toban ayaa waxa weye dhalinyaraha Ah, waana inta marka waxa weye hadda eh, mujtamaca soomaaliyeed uu badan yahay sidaan la socno dhalinyarada u badan marka targetka waa kaas waaye Hay.
inaan waxa weeye aanu markaasi beegsanno samar ahaantaana aanu ku baraarujinno in ay leeyihiin dhaqan hodana oo u- oo loo baahan yahay in ay qabsadaan waayahay marka eh, maxaad baraysaan dadkan maxaad u sheegaysaan ilaa dhaqankii soomaalida wuu ballaaran yahay qeybo badan buu ka kooban yahay muxuu yahay taargetkiinu aad dadkan aad eh, ku baraysaan dhallinyarada Een, waxa aanu baraa horta kow luqadda afka soomaaliga ayaa aanu baraa ku hadalkiisa iyo qoristiisa Een, intaa marka laga tago haddana waxaanu uh, usoo dhexgelinaa suugaantii oo suugaantii caruurta iyo suugaantii kale markaasi ama dhaantaga ahayd ama ahayd ma garanaysaa een, xeerarka oo kale waxa weeye ama gabayad oo kale ahaa ayaanu dhalinyarada waxa weeye aan ugu talagalnay inaan aanu baro xiliyada iskuulaadka markaasi fasaxay ka yihiinna aad baan waxa weeye aan aanu u siinaa magaranaysa muhiimadda in hawshaasi aan laba laabno marka luqadda waa baraa ee heesihii soomaaliga waxa si weeye gaara marka eh, bal haddii caruurta kaleeto hadaad bilowdid waxyaabaad baraysaan Ee, waxyaabaha inta badan aan baro ee, waxaanu aada u jecelahay ee, dhallinyarada waxa weeye ee, carruurta yaryar ee, lix jirka ilaa iyo magaranaysaa ee, af- saddex iyo toban jirka gaarta waxaanu ka soo bilownaa hooyada maadaama hadda hooyadii hore iyo hooyada ee farqi weyn u dhexeeyo hooyooyinkan uma heesaan saa markii horeba aan sheegay t v baa lasaga shidaa oo ciyaalka lasaga jeediya la yihahda war t v-gana doonta hooyadii hore laakiinse t v-na mayna haysan laakiinse ilmaheedaas waxa u ahaa isaga maganaysaa waqti marka kaas waxa weye dhabteeda intay saarata ay ayuu ciyayey markaas ayay u heysi jirteen yaa hooyo hooyo ah, hooy- hooyo hawaayin yaa walaalo dhowra hawaayin heestii maganaysaa dhaxalgalkayn marka anagu waxaan uga bilownaa heesaha markaasi bilowga ah caruurtu markay tallaabo ee dhaqanka marka ciyaalku tallaabo baranayaan ayaanu u samaynaa Ee, waxaan kaloo aan aan usoo qaadnaa tii oo hadda ahayd ah, hooyo waxay tidhi hooyo waxay tidhi hooyo waxay tidhi tartiib tartiib u soco tartiib tartiib u soco tartiib tartiib u soco haddana aabbe wuxuu yidhi aabbe wuxuu yidhi aabbe wuxuu yidhi tartiib tartiib u soco tartiib tartiib u soco
maasha allah marka waa lagu ababinayaa eh, Haa.
bilow wey marka waxa weye waa bilow waa bilow weeye ilmihii markaas halkaasuu kala soo qabsanayaa kadib waxaanu een, eh, aanu aan ugu xogsiinaynaa sheekooyinkii markaasi een, sheekooyinkii dhaqankii oo baadiyaha si aan u aan u ogeysino in ummadooda uu- uu- ilmahan uu ka soo jeedo qoys markiisii hore reer baadiyaha baadiyaha deganaa kadib sheekooyinkaasaan uga sheekeynaa een, saasaanu ugu wadnaa een, iyaga wa- haddana waxaan u samaynaa magaranaysaa xitaa sawiraan ugu samaynaa oo aan ugu talagalnay in markaasi ilmaha yare aan waxba akhriyi karin sawiraan usoo qoraa oo markaasi aan waaweyn oo magaranaysaa aan usoo sawiraayo ilmihii aan tusnayna waa kan cigaal shiidaad sheekiisi markaan uga sheekeyna oo kale sawirkiisiyaa soo qaadnaa isagoo markaa qaabkii magaranaysaa labiskii een, u xiran baadiyaha oo raacaya magaranaysaa adhigii marna waxa weye gabar cadayanayso waxa weeye magarasa hidiya dhaqankii xidhan caruurta yaryar markaas aan aan beegsanayna qaabkaas waxa weye aan ugu soo gudbinaa een, wacyigelinta aan jecellay markaasi inay inay nala wadaagaan marka eh, arrintan hadda aad wadaan eh, muxuu ka bedeli karaa bay kula tahay eh, arrimihii dhaqanka ee halkan ka taagnaa soomaalidu ma kula tahay in arrintan ay wax kusoo kordhin karto arrintani wax weyn bay ka bedeshay oo awal horena lama aqoon haddii aan nahay magaranaysaa soomaali soomaalida dalka way degantahay Eh, gobolka waqooyi bari oo dhan bay degantahay laakiinse eh, mana lagu arki jirin saaxadda magaranaysaa marka xiliyada eh, qowmiyaduhu ay soo bandhigayaan eh, dhaqamadooda way adkayd laakiinse hadda waxa weeye toban eh, lixdii sano u dambeysay si aad ayay soomaalidu ugu dhex muuqatay magaraysaa eh, qowmiyadaha dalka oo ay ka mid tahay Een, wayna ka bedesho dhalinyaro fara badan oo markii hore iyagu aan moodeynba inay leeyihiin dhaqan oo ama kuwa iyagu aan f- fahmi jirinba waxa weye dhaqanka soomaaligu siduu yahay iyo hadda si toosa noogu xiran oo iskuulaadkii ka imanaya jaamacadihii ka imanaya oo markaasi eh, soo dooranaya eh, bugaagtii markaa afka soomaaliga ku qoray intii markaasi aanu u ururinay marka waxa weye isbedel weyn baa ku dhacay oo dhankii dhaqanka waxaana odhan karaa een, markay guryahooda ku noqdaanna way uga sheekeeyaan taasaba waxa weeye cajiiba oo midba midka kale ayuu waxa weeye gaarsiinaya ayuu soo gaarsiiyaa hadda maasha allah waa aad baa loo fiican yahay Ee, waxaana isku dhex wadaa diintii iyo dhaqankiina isan la soconno boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waxaan oran karaa dhaqanka soomaaliga wuxuu ku salaysan yahay diinta islaamka waayahay gabagabadii barnaamijka sooyaalka dhaqanka isla soo gaarnay maxay tahay eh, fariintaada ugu dambeysa aad jeedinayso Ee, fariinteeda ugu dambeysa ee aan jeedinayo een, laba arrimood baan u kala saaraya Een, midda hore aan ku horeysiisto ee, dowladda annagoo hadda aan lahayn maxay markaasi ee, arrimahaas ay magaranaysaa ay uga gaabisay oo u- u- u qiildayeynaa haddana waxaan u baahan nahay ee, waxaa jira wasaaradaha jira oo markaasi dowladdu waxa weeye ay ka kooban tahay wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda wasaaradda arrimaha dibaddu safaaraday leeyihiin haddii aan nahay dadka markaasi een, qurba joogga anoo qurba jooggaan soo noqonnaan malanaya yaana lagu tiriyaa Ee, inkastoo dadka ay qaar yidhahdaan qurba nacas oo qurba joogna maaha qolqol joogna maaha ama qorax joog maaha waa waa meel udhexayso weeye kuwaasaana ugu daran waayo ma helaan magaranaysaa kuwan waxay helaan kuwana ma helaan marka eh, maadaama taa ay tahay een, dee safiiraa waxaa jira safaaradaa jira safaaradaas waxaa loo baahan yahay inay xil iska saaraan maaha oo keliya inay baasabooro dadka ay magaranaysaa siiyaan maaha magaranaysaa wakiilka maaha in ay u sahlaan safarada waxaa kaloo wakiil ka yihiin bulshadan eh, ku nool dalka kenya ama caalamka meel kastoo dhan ayay wakiil ka yihiin marka waxaa loo baahan yahay dhaqankooda inay ilaaliyaan oo ay mar kasta la socdaan taasi waa mid Een, talabaad bulshada soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal een, dhibaato fara badan baa inagu dhacday burbur baa inagu dhacay Een, ilaa hadda waxa weeye ay muddo ga- nusqariya aynu gaaraynaa marka hooyo walbaanaba maanta waxaan waxaanu ognahay in farta dhexda ka qaniisanta oo maanta waxa weye dibadda ku nool oo marun jeclaan lahay dalkeeda inay kusoo noqoto waxayna aragtay een, mar hadday u gacan gashay magaranaysaa een, dad kale ay la- ay la noolaatay oo dadkii ay dhex galeen waxay dareemaysaa hooyadaasi in ay eh, ciloonayso waxa weeye dalkeedii ay doonayso marka iyada waxaan oran lahaa bal idinkuna bal sida waxa weeye dhibaatada faraha badan ay ay ay markaas ay ay aad u ilaabi lahaydeen waa inaad isku daydaan bal lacalla in waxa weeye aada bal dhaqankiinnii waxa weeye aada hoos u eegtaan oo aada arrintaas waxa weye kor u qaadaan anugu halkaasaan solan lahaa waxa weeye soomaali waxa weeye dubi heshiisiin iyo markaasa eh, wanaag waa waa yaalaa Eh, haddii waxa weye dhaqankii aan ka tagno waxaad ogaataan magacuna waxa weye marka dambe u bixi doonaa aada umaadsanta maxamed aad baa mahadsan guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aynu uga hadlaynay ololo ballaaran oo looga hadlayo arrimaha dhaqanka oo ka soconaya magaalada nairobi waxaa igala qaybgelayay maxamed xaaji gool oo ka mid ah guddiga dhaqanyahanada soomaalida ee ku nool magaalada nairobi ee dalkani kenya tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasina waxaa soo jeedinayay qadar maxamuud xareed haatana dhegeystayaal balaan eegno xubintii ciyaaraha waa ka nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanidaan duray dhegaystayaal waxaa xalay dhacay kulamo ka tirsan lugta ugu dambeysay ee wareega sideedda koobka yuruba league waxaana kooxuhu isu arkeen sidan arsenal iyo kooxda c s k ee moscow waxa ay ku kala baxeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah hase yeeshee arsenaal oo lugtii hore kusoo badisay afar gool iyo gool ayaa u gudubtay wareega semifinalka maqseena waxay shan gool iyo laba ku garaacday kooxda resen polisport lisbon waxaana sidaasi ay u gudubtay wareegga afardhammaadka lazio ayaa si lama filaan ah uga hartay tartanka kadib markii ay ku khasaartay afar gool iyo gool kooxda salisburg halka sporting lisbon ay hal gool iyo eber uga badisay atletic madrid hase yeeshee kuma filnayn sababtoo ah atletic madrid ayaa lugtii hore kusoo badisay laba gool waxaa goordhow la sameeyey isku aadka wareegga semifinalka ee tartankan waxaana isku aaday kooxaha arsenal iyo atletic madrid halka maqsey ay is arki doo- ay- ay la kulmi doonto kooxda salisburg wareega semifinalka ee yuruba league ayaa wuxuu dhici doonaa lix iyo labaatanka bishan abril arsenal ayaa ku hormari doonta gurigeeda ciyaarta koowaad oo ay martigelin doonto kooxda atletico madrid halka kooxda kubadda cagta ee maqsey ay iyana ciyaarta koowaad iyadu noqon doonto kooxda martida loo noqon doono oo halka is-arga labaadna uu ka dhici doono guriga salisburg goordhowna waxaa la samayn doonaa isku aadka wareega semifinalka ee koobka champions leaga wixii ka soo baxana waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda birrina waxaa dhici doona kulamo xiise leh oo ka tirsan horyaalka premier leaga ee ingiriiska kooxaha kubad kooxda manchester city ayaa u dabaaldabagi karta hanashada horyaalka haddii ay ka badiso kooxda tottenham hotspur oo ay kula ciyaari doonto garoonkeeda ama magaalada london ciyaaraha kalena liverpool waxay martigeli doontaa bournemouth swansea waxay la dheelaysaa everton watford ayaa booqan doonta kooxda kubadda cagta ee huddersfield crystal palace iyo brighton and hove albion ayaa is arkaya leicesterna waxay is arki doonaan burnley southampton waxay la dheelaysaa chelsea talyaaniga dhowr kulan ayaa dhici doona sabtida kaleri ayaa martigelin doonta udines torino waxay booqanaysaa kiyeva verona genoa ayaa la ciyaari doonta corotone halka inter milan ay marti u noqon doonto atalanta ciyaaraha kalena axadda ayay dhici doonaan caawa waxaa aan idhaahde ee galabta waxaa dhici doona kulan xiise leh oo ka tirsan horyaalka dalkaasi spain kooxda girona ayaa la dheelaysa real betis ciyaaraha kalena intooda badan waxay dhici doonaan sabtida barcelona ayaa la ciyaari doonta valencia maalinta birito ah halka viareal ay aadi doonto garoonka kooxda shbilia las palmas ayaa la dheelaysa real sociedad seltavigo waxay booqanaysaa leganes halka atletic bilbao ay fooda dari doonto deportivo la corona real madridna axadda ayay ciyaari doontaa dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha idaacaddeenna duhurnimona waa naga intaa
waa hagaag haatana bal xaggii heesaha haddii aan jilacno aan ku wada nasanno heestan ay ku luqaynayso fanaanada yurubgeyn
naftani kaligaan ku jecel nasteexa irmaan ku soo qalbiga aan shaqa ku nool intaa qiyahow ka daa intaa qiyahow ka daa naftani kaligaan ku jecel nasteexa irmaan ku soo qalbiga aan shaqa ku nool intaa qiyahowl ka daa intaa qiyahowl ka daa dhaxaan faraxnaa wile samirka noloshan ku sugay wakaa masrigii curtee niyadda ka diyaaya ka diyaar galow dhaxaan faraxnaa wile samirka noloshan ku sugay wakaa masrigii curtee niyadda ka diyaara ka diyaar galow dadbaadad isjecel nacey dhagahana cafow ergeyn bedhaha nabarada ka taga naxligayan cidi ku farin kashana cadhahaw nuglayn aw nuglayn aw nuglayn kashana cadhahaw nuglayn dadbaa dad isjecel nacey dhagahana cafow bedhaha nabarada ka taga naxligayan cidi ku farin kashana cadhahaw nuglayn aw nuglayn aw nuglayn kashana cadhahaw nuglayn nafqaybsi markaan ku heestaasi ay ku luqayso fanaanada yurub genyo ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa ismaqal dambe oo xiise leh
waxaan ku nageeyey doon nafqaybsi markaan ku biday nabdiga wehel baan u helay nuur kacaa shaqa u baxay waxaan ku nageeyey doon waxaan ku nageeyey doon xulkii naflahaa tahee siduu nadrigaygu rabay nasiibku hadduu aqbalay ka diyaar niyada ka diyaar galow